Is-caawinta bulshada waa mid ka mid ah tiirarka horumarka iyo wadajirka nolosha. Bulsho walba oo dadkeedu is-caawiyaan waxay gaadhaa horumar dhaqaale, mid bulsho, iyo mid aqooneed. Marka qof walba uu qayb ka qaato wax u qabashada kuwa nugul, waxaa abuurmaya kalgacayl, isku-duubni, iyo horumar waara. Waa dhaqan suuban oo ku saleysan diinteena Islaamka. Haddaba, diinteena suuban ee Islaamku halka ay gaarsiisay is-caawinta, waxaa si faahfaahsan u sharaxaya Sheekh Siciid Almaani.
اولا الله سبحانه وتعالى mahad iska leh waxaana ku sugnaay nabi maxamed sal lay wasalam samafalka diinta islaamka meel weyn ayay ka istaagtay oo sare ayay u qaaday marka waxaan dhihi lahaa samafalka marka laga hadlayo aayado iyo axaadiis ayaa soo arooreen waxaa nagu filan inaan kusoo koobo aayadda ugu weyn la doonayo in muslimiintu oo idin ay noloshoodii ay ku dabaqaan oo ah marka uu ilaahay uu dhahayay watacaawun cala albiri waltaqwa marka aayaddaasa ugu weyn oo ugu muhiimsan ilahay wuxuuna amrayaa samafalka iyo sidoo kale kacabsiga inaan iska kaashano halkaa marka waxaan ka dareemi karnaa in runtii muhiimad weyn inoo leedahay inaan samafalka aan ku dadaalno waa amar ilaahay subxaana watacaala haddii amarka aan qaadanana waxaynu noqonaynaa kuwa runtii liibaanay oo mar walbana nolosha horumar ka sameeyey fariinteeda u dambeysa waxay tahay runtii waa inaan u istaagnaa dhammaanteena samafal inaan u istaagno maxaa yeelay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam oo ah tusaalaha ugu wanaagsan lasoo qaato hogaamiyeena ah nolosheena dhan isaga aanu aanu ugu daynayno waxaa agtiisu ay ku weyneed in qof markaa walaal baahan in loo socdaalo oo tii uu yiri anas bin malik ahaa uu yiri inaan masjidka fadhiyo waxaa igala fadli badan qof runtii baahi haysta inaan u socdo marka samafalka xitaa waxa uu ka fadli badan yahay masjidka xarameynka ah oo masjidka nabiga sal alay slam madiina ku yaala ayuu ka fadli badan yahay sida anas inoo sheegayo marka waxaan dhihi lahaa waa inaan si guud ahaanaan ugu dadaalnaa samafalka nolol horumar le aan u gaarno dhammaanteeni marka waxaan leeyahay nashadee nashadiinaba aan ku dadaalno samafalka si aan horumar u gaarno